Fanaanada codka macaan ee Soomaaliyeed Farxiyo Maxamed Cabdulle Farxiyo Kabayare oo joogta magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka ayaa haatana khadka ku jirta oo aanu jecelnahay inay salaanteeda gaarsiiso ummadda Soomaaliyeed faamilkeeda iyo ciddii ay salaameysaba farxiyo ciid wanaagsan
ciid wanaagsan walaalkay qaasim waa ku salaamaya ciid Waa- mubaarak ciid mubaarak to abaayo Eh, yaad jeceshahay inaad halkan ka salaanto
wallahi waxaan salaamaya bo en- en, dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta joogaan walaalahay en, familkayga oo dhan magacyada kuma soo tiri karo waa badan yihiin adduunyada dacaladeeda ay kala joogaan sax waa salaamaya ayagana en, macal en, fanaaniinta meel Mhm.
kastoy joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak
ciid mubaarak farxiyo kabayare dad badan oo taageerayaashaada ah oo codkaaga een, eh, dhageystay waxa ay leeyihiin farxiyo waxay leedahay cod ka duwan codadka fanaaniinta soomaalida lagu yaqaan Eh, haye waxay aad kuugu xagliyaan oo ay leeyihiin eh, fanaaniinta ethiobiyaanka ayay aada ugu codeg tahay
haye kuwo kale oo taas ka shakisanna waxay leeyihiin codkan ay ku haystaa farxiyo ma aha codkeedii caadiga ahaa ee waa wax een, Haye.
eh, la migsar gareeyey oo wax la habeeyey waaye ayay leeyihiin
haye waxaan jeclaan lahaa markaas bal inaad ka shaafiso dadka su-aashaasi qaba
wallahi su-aashaas ebo waa easy waaye waa dad badanaa qaba oo aaminsan in maaragtay codkaygu en, uu yahay ama uusan soomaali ahayn oo qof etoobiyaana aan ahay Mhm.
qaarna waxay aaminsan yihiin inaan maaragtay en, mixerkan la sheegayo iyo waxyaabaha computerka lagu habeeyo inuu yahay laakiin waxaa uga jaahil bixin karaa de anigii oo life uheysaay hadday dhegeystaan waa waa waa shaki baxayaan aan umaleeha
aad iyo aad ma kaa codsan karaa een, eh, heesta aan jecelahay inaad ku luuqeyso
okay i- ii sheeg heestan la yidhaahdo een, eh, miiraale ima waan ooyayaa
ah ina abti ina abti haa
ah waa shaqadayda ebo inabatiday dhiirawi maqal iga durad mirikaaso miiralawi maqal miirali maqal ubaxiyo badbaadiyo ilayskii cawdceedu inankaan jecelayo aynigaygiyo waarayay adiguna ilmeeyo anisaamutine agtayda kaalay anisaamutine agtayda kaalay
waaw aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay farxiye kabayare ciid wanaagsan ayaanu mar kale ku leenahay waxaana ciid mubaarak ee bowqaasan waa ku salaamayaa saxaabta dhan igu salaam reer norway waa idin salaamayaa kulligiin salaamullah ciid waxaan mubaarak aan idin leeyahay waxaan rajaynayaa dad badan oo shaki ka qabay in codkaagu uusan ahayn kii dabiiciga ahaana ay halkaasi uga shaafoobeen Ah, oo ay ah, ah, uga waa waa waa waa waa waa dhegaysan doonaan umaleeyaa en- en- en, kolley waa ogaan doonaane eesta eesta la yidhahda cashaq uurkiga qalbiga oo oo badanaa umaleya inay etoobiyaan tahay taas Mhm.
taasay badanaa dhaan etoobiyaan waaye marka ayadana hadda ka hor aan bal life uga qaaday raadiyo marka dhib ma lahan waa waana la isu imaanaya waxaan stageka lagu kala baxaa mog aad iyo life aad qofka marka uheesaa iyo marka la isku mid aad iyo aad ayaad mar kale farxiyo u mahadsan tahay samadii liibaan studio heestan oo dhammaystiran muuqaalkeeda dhowaan waxaad ka daawan doontaan liibaan Liibaan, Liibaan, Liibaan studio
wixii aad rafaadiyo igu korisay raaxaba runahoyadee wixii aad rafaadiyo igu korisay raaxaba Ana samaalka dunidiyo haddana xoola ku raro xaqadii marriday raxmad iyo barwaaqiyo raxa iigu noolow rasamaalka dunidiyo haddana xoola ku raro xaqadii marriday raxmad iyo barwaaqiyo raxa iigu noolow rukoyera jannada